وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم bal baabkani wuxuu u yaalaa uu u baabaysan yahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hadalkiisii ee kollay xadiis aamuskiisiiya wax ku tacalluqsanna way nooguba imanayaan xadiidka saddexaad ee axaadiistan baabkani saddex bay kaba kooban yihiin kaba mid ah rasuulka ilaahay takalumkiisii ama hadalkiisii sidii uu ahaa baltaa cadayntiiyo ka hadalkeed ayuu baabkeedii yahay قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أنها قالت سألك حديثك حميد بن مسعدة كل حديث رانقص أرغني xamayd ibn aswad ninkan isagu laba idhaaho atbaacu taabiciintii raggoodii dambe kaba mid ahaa iyo ninka ku xigo isna atbaacu taabiciinta usaamat bnu zayd laythi saxaabigii jaliilka ahaa xibigii rasuulka ilaahay ahaa ayay isku magac yihiin laakiin waa nin atbaacu taabiciintii kamid ama kuwoodii ugu waaweynaa labadooduba aduguba marka la eego in kollay xagga riwaayaadka iyo waxwarinta labadooda iskuba xigaaba ee ruwaadaasna inta badan xifdi iyo waxyaalay adeegsan jireen oy axaadiisa ku warin jireen awhaam iyo aqlaadla kaba dhaca ayaa jira oo bal matalan markaasna sidooda kale waa dad iyagu saduuqiina marun badane laakiin jaanibkaas xifdiga iyo dabdiga iyo idqaanka ayaa bal matalan aan heerkii sare iyo heerkii ku dhowaa aanay ahaynba labadan oo markaa sanadka xaggiisa marka la eego hadday iyagu la gooni noqdeen dacfi waa ku iman lahaa jaanibkaas laakiin xadiiskan arki doono waa xadiis bal matalan tirmidina kitaabkiisa kale uu kuba soo saaray bal bukhaarina raximahullahu tacaala walow mucallaqnimo kuba wariye uu soo saaray laakiin sanadka intiisa badnayd uu sheego asalka xadiidku waa xadiida saxiixa xadiid kaloo isagana riwaayada dambuu soo naqlin doonana isaguna saxiixa bay nooguba sugan tahay balka naftiisu walow aanay tatimmadoo dhammi ku wada sugnayn saxiixa bukhaari qaybta hore oo dhammina way kuba sugan tahay caaisha ayaa waxay tidhi ma kaana ma ahayn rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay yasrudu ku israacraaciya istabageliya isagoo kelimaadkii israacinaya istaba taxaya sardakum haada waa ka sardikum haada sad idinku markaa hadlaysaan ee wax sheegaysaan xataa axaadiis baa sheegayseen waayo sabab saasoo xadiidkeedan ama kalaamkeedani lahaa markaa wax sheegaysaan san aa hadalka u dudubisaan ee isu raacraacisaan ee dee idinku kelimaadkii xidhiidhinaya kuna degdeg iyo ula timaadaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kalaamkiisu saamay ahayn xadiidku kollay iyada walow dee rasuulka ilaahi ay kaba waramayso iyadoo maalin xujradeedii waana aqalkii rasuulka ilaahayna kuba aasnaa joogta dee aqalkuna rawdada dhinaceediiba weeye oo gidaarkiisu gidaarkii rawdada ayaaba dee markaasun gidaarkaa rawdadu dhinaca kale ay kaga taalunbuu kuba markaa ku yaallay ayaa abu hurayra soo fadhiistay markaasuu axaadiis buu sheegay iyaduna salaad bay tukanaysay ama duxay tukanaysay intii aanay salaadeedii dhammaysan buu axaadiistii intuu sheegay ayuu haddana kacay iyadna way maqlaysay dee axaadiista uu sheegayo markaas baa curwo iyadoo laba hadlaysa markii dambe ayay ku tidhi alaa ucjibuka min abi fulaan ninkan abuu fulaan waa abuu hurayra balsha wax la yaab loo kaba dhacay ma kuu sheegaabay tidhio markaasay tidhi halkan uu soo fadhiistay isagoo dee axaadiis sheegaya subxadaydiina waan tukanayayo markaas wuxuu dhameeyaba intaanan dhammaysan oo haddii aan dee bal matalan uu fadhiyona taa waan ku radin laha ama waan dee waxaan kala hadli laaba markaasay xadiidka sheegto waxay tidhi maa kaana ma ahayn rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay yasrudu sardigu waa kalaamkan mutataabice la israacraaciyo ruuxuu dee intuu dudubiyo u istabageliyo untaas haddaba hadalkiisa mid istabagelin jiray oo isagoo dee ku degdegaya sardakum haada falinasculkhaafid bay ku nasbisaan waka sardikum haada sad idinku sardigiina markaa kalaamkii u degdegtaan kelimaadkaa isu raacisaan ee kolkol ruuxii dhegaysanayay dhici karta inay kelimaadka qaar dhaafaanba ama uu kala saari waayo taa rasuulka ilaahay kalaamkiisu ma ahayn walaakinahu laakiin rasuulka ilaahay kaana wuxuu yatakalamu mid hadla fi kalaamin hadal buu ku hadli jiray bayinan cad muuqda waadixa ruuxii dee dhegaysanayayba uu hagaag uu dee markaa fahmayo oo bal matalan kelimadiina dee sideedii iyo ama kalaamkiina uu qabanayo bayinan oo faslin faslin macnaa kala baxsan kelimaadku aanay isdhexgelahayn aanu israacraacinaynoo marka ay dhici karto xuruufaha qaarkood ama kelimaadka qaarkood ay israacaan oo dadka uu kaba labsi ama ka dheeh galo ee waa kalaam markaa kala baxsan ayuu si degan uu sheegaya ayuu u sheegi jiray faslinna markaa waxaa ku laqbeeyaba bimacnaa ism mafcuulo faclu bimacnaa mafcuulo waa mafsuulin bacduhu min bacd uu kala baxsan yahay kala soocaya barhkii barhka kale waxaa kaloo suurtagala inaan macnaa ismi faacil aan kaba dhigno faslin macnaa faasilin isagu wax kala soocaya ah oo kala soocaya xaq iyo baadilkii kalaamkiina uu cad yahay dee kollayna waxa u munaasiba hadalkaysa ujeedadeeda iyadoon macnaha hore kuba fasirno oo macnaha labaad ay barhkood ishaareen ee macnaa faasilin bayna alxaqi waalbaadil yar kalaam kastay u waday waa kalaam dee waxa weeyaan cad oo la fahmayo kelimad kastaba gaar ahaanteedii ruuxii uu maqli karo hadalkii aanu israa kala baxsan taas baa kalaamkiisu ah waabatan oo yaxfaduhu xafidayo waa kalaamkaas man jalasa ilayhi ruuxii rasuulkii ilaahay xaggii dee lama fadhiistay jalasa ilayh macnaa jalasa cindah macna waa ruuxii dhegaysanaya hadalkiisa maqle xataa ayaanu fadhiinba oonu fadhiisan been laakiin hadalkiisa dhegaysanayay kelimaadkan intay kooban yihiin waayo ilaah baa dee isaga waxyaalihii kuba fadilay ahaa inuu siiyey jawaamic alkelim kelimaad yaroo kooban oo haddana macaamideedu badan tahay oo uu si degan u odhanayo oo haddii loo baahdana uu ku celcelinayo ciddii bal matalan markaa dhegaysanaysay la fadhiisatay ama dhegaysanaysayba ay si fiican u xafidayso oy u dabdinayso taas baa hadalkiisu ahaa ee hadalkumuu degdegaynoo bal markaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kalaamkii iyo kayfiyadiisu taas bay ahayd xadiid kalena waaba kan xadaثna mxamed ibn yaxya qaala xadaثna abu qutaybata sam bnu qutaybata oo dee waxa weeyaan qutaybaynu soo arki jirnay oo sheekhaadii tirmidi aad xadiiskooda bato sheekhiisu aad kani waa ninka dambeeya oo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyeyna kaba mid ahaa salm bnu qutayba la idhaaha oo adigu bal waxa weeyaan kuyadiisna abu qutayba can cabdillaahi bni lmusanna can sumaamata can anas bni maalikin qaala annahu qaal koley intan iyagoo sidaa isugu xiga dambe horaynu usoo aragnay inay iskuwada qoysiina waan soo ogaano cabdillaahi bni lmusanna ibni cabdillaahi markaa ibni anas ibni maalik iyo sumaamat bni cabdillaahi bni anas ibni maalik waaba isu adeer midna waa taabici oo dabaqadii zuhriya qataadaya weeye midna atbaacu taabiciintii buu ka midiyo qaadima waa ahaayo labadooduba waaba imaahaafta qaadi u aha isagu oo dee waa dabaqadii imaam maalikiyo bal markaa cabdillaahi bni lmusanna ibni cabdillaahi bni anas ibni maalik iyo sumaamat bni cabdillaahi bni anas ibni maalik markaa waa reer anasun nimankani can anas ibni maalikin oo sumaamahan baa awowgii anas anas awowguu u noqonaya bihii buu dhalay kaba warinayo qaala wuxuu yidhi anas ibnu malik kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yuciidu mid celiyo oo alkelimata kelimada salaatan saddex goor buu hadalka markuu ku hadlayo kuba celin jiray khaasatan marka loo baahdo ama dadka badnidooda ha noqoto ruuxun hagaag u fahmin haba noqoto si uu uga cadeeyo haba noqotee kelimadu saddex goor ku celin jiray kolley kelimada halkanna ee kelimadii ahayd qowlka mufradka ahoon maqsuudku maaha kelimadii iyo kalaamkii ama jumlooyinba iyo jumalba taas bay noqonaysaa oo si ibnu maalik lahaa alifyadiisa wakilmatun biha kalaamun qad yu-am oo ujeedada awqaada qaarkeed baa kelimo la idlaaqaa iyadoo loola jeedo kalaam manaa wax ka badan dee mid iyo laba iyo kaba badan oo kalaam loo jeedo ayaa kelimo lagu idlaqa saatan dee imaka kelimatu tawxiid ba laa ilaaha illa allah iyadoo kelimaad ah ayaa kelimo laga cabiraa haddaba bal matalan markaa waa hadalka uu ku hadlaya markaas oo awqaada qaarkeed dee waxa weeyaan jumal noqonaya ina kelimo keliya oo mufrado ah kolay hadal dhan ma noqonayso wax lagamaba fahmo ee waa hadalkii uu ku hadlayay oo dee kelimaad ba noqon jumlo noqon ama jumlooyinba noqon ayaa rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayaa uu ku celin jiray alaaan saddex goor oo dee waa marka uu yidhaayo laba gooroo uu kuba celiyo saddex goor buu kuba hadlayay muxuu taa u yeelayay waa litucqala canhu si looga kaso looga fahmo looga xifdiyo ayuu sidaa u yeeli jiray rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka iyadoo bukhaarina waa wariyay ee litucqala canhu bedelkeeda ayaaba dee xataa tufhama canhu waana isla macnoon oo dee ilaa lagaba fahmo oo taas si looga fahmo ayuu rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taa uba yeeli jiray bajuriba wuxuu xaashiyadiisa uu kitaabkan ku leeyahay kole waxaa marka la eego sharax ama xaashiyo aad u qayimo weeye oo isagoo dee rag badan oo shuraaxdii hore ah ay kaba horeeyeen marka la eego munaawi iyo cali luqaari iyo ibnu xajar iyo mir adigu rag markaa waxoogaa oo dee shuraaxdooda ay kaba horeeyeen uu ka wada faa'iidaystay iyo isagoo kolley gaar ahaan marka uu sharxayo hooda inta badan waxdiina soo gaadhay ama kutubtiisa jirta ama waa sharax ama waa xaashiyo marka uu wax sharxayo ama waxaasheeyo aad xagga ugu mudan oo meeshii dee u baahnaydba waan qabanaya markaas oo dee isagu halkii aad islahayd ha lagu qabtay sida sharaxiisanaba ibnu qaasimka uu ku leeyay xawaashidiisan dee kutubtii bal matalan kolley kutubta kala duwan uu ku leeyay waa sida laguma yaqaan oo waxaa la yidhaha almawaahib lubniya kolley dee dabca qadiim oo boqol sanadood aduu waqti laga joogo lama duceeyaa dabcada anugu haystaa taada dee kutubtii hore ahayd walow imaka la yidhi dabca cusubba imaka la madbaceeyey haddaba markaasa wuxuu yidhahaa waxaa xadiisku inoo tilmaamayaa in ruuxii mucalimka ahaa oo cibaaradiisii dadka waxbaraya waa xadiiska waxaan kaba qaadanayno ee ay u habboon tahay an yatamahala fii taqriiri macnaa taqriirkan uu wax qarirayo sharxayo wax sheegayo inuu si degan kaasiya ay ku sugan tahay uu laba yimaado oo taasoo wayabdul aljuhda fii bayaani macnaa marka la eego waa inta karaankiisa iyo daaqadiisa waxyaalahan dee uu dadkii doonayay inuu gaadhsiiyo uu sharxo caddaynteed iyo ka dhaadhicinteedna intii karaankiisayd uu laba yimaado dee haddii loo baahdana sida rasuulka ilaahay yeelayay uu ku celceliyo dee waa liyufhama canhu si loogama fahmo waa ruuxi mucalimkiibu kaba cabara cid waxu sheegayay cid wax barayay qaradku iyo tan sheegitaankan waa waxan aad leeday inaad dadka iyo macluumaadka u gudbiso waxaanay ku gudbayaan marka wixii la fahmay ciddii aad u gudbinaysay ay si fiican u garatoy u fahamto taas ee dee inu kalaam intuu laqmeeyey uun saa ku dhaafuu kagaba tegay waxaa la arkaa inaan dee faa'iido weynoo saasoo xasishayba aanu jirin oo bal sidaasuu yidhaha waa xadiidkan isaga markuu sharxaya xadaana sufyaan bn wakiicin qaala xadaana jumayc bn cumeyrin cumar baa ii taa laba imkubaawaaishayda ku dhacda marka horeyn cashirka eegaya maan aragba koley dee warbarhkood waa i dhacdhacdaahe laakiin dee tay raajax yeelaan kutubta taraajimti ama kutubta dee magacyadana dee kuma yimaada raajax yeelaan waa cumeyr labadoodba jumayc bn cumeyr bn cabdiraxmaan alcijliyu can rajulin min bani tamiimin min waladi abii haalata de hadday idiin taalo xadaana rajul min bani tamiimna nusqooyinka qaarkood bay dhacday aniga can rajulin min bani tamiimin min waladi abii haalata zawji khadiijata oo abii haale awlaadiisii kaba mid ah macnaa dee waa bilwaasida isagu ma dhalin dee awow iyagu u ahaa zawji khadiijata abii haalahana oo khadiija bintu khuwaylid um lmu'miniin odaygeedii hore ahaa rasuulka ilaahay hortii kaasoo yufnaa loogu kunyoodo abaa cabdillaahi kunyadiisu ay tahay muxuu kaba wariyey ninkaasi waxa weeye can ibnin liabii haalata oo waa isaga ayaa isaguba dee waa qoysku kaba mid ahaa wuxuu ka warinayaa inan uu dhalay abii haalahaasi bal isaguna waa xafiid uun can ilxasan ibni caliyin qaala xasan ibnu cali buu kaasa ka sii warinayaayo qaala wuxuu ihi sacaltu khaali hinda bna abi haalata abtigay hinda bna abi haala ayaan weydiiyey wa kaana waxaana wuxuu weydiiyeyna waa rasuulka ilaahay mandiqiisi iyo kalaamkiisi suu ahaa iyo aamuskii wa kaana waxaanu ahaa wasaafan mid sifay badan rasuulkii ilaahay marka la eego dadkii tilmaamay sifeeyey ayuu kaa mid ahaa si fiicanna inoogu soo sifeeyey qolto waa tan kalaamkii su-aasha nafteeda xadiidkii toddobaad ee kitaabka aan ku soo aragnay ama casharkii labaad uunba xadiidkii inooguba sugnaa toddobaad ayaynu sanadkan isagoo sidana ku soo aragnay xadiidkanna waan soo aragnay qeyb kaba midaho macnaa san habeenkaaba sheegnay xadiidku waa xadiid dheer oo xasan ibnu cali uu hind ibnu abi haale kaba warinayo waan dheeraayo dee qeyb horaynu soo maray rasuulka ilaahay bal marka la eego khalqigiisii iyo abuurkiisii iyo shakligiisii umuuro kuba tacalluqsan oo uu soo sifeeyey bay qeybtaasi ahayd qeybtana waa rasuulka ilaahay hadalkii iyo bal umuuro aan arki doono kuba tacalluqsan welibana qeyb baa dambaysa iyadna kitaabkan insha allahu tacaala uu inoogu iman doono haddii aan la idhaaho rabbi inoo dhib yareeyo inaan gaadhno qeybihiisa dambe oo ah khuluqii rasuulka iyo mucaasharadiisii dadka uu la dhaqmaya iyo uu kagaba hadlayo bal markan waa xadiid dheeraa sheekhu uu kala googooyey qeyb waynu soo marro khalqigay ku tacalluqsanayd qeybtan bal kalaamkiiyo umuuraha ku tacalluqsanna caawaan haynaa qaybna way inoo dambaysaa khuluqii rasuulka ilaahi iyo mucaasharadiisii dadka siuu kula dhaqmaya umuuraha iyo majliskiisii iyo umuuraha iyadana uu kaga hadli doono horta taasi bal waa mid xagga xadiidkana dee horena waan usoo sheegnay eh iyada bal marka la eego san tirmidi waa wariyey xadiidkan sanadkan baa lagu wariyey sanadkanna kolley dhowr ciluu leeyahay oo xadiidku sidiisa bal umuuro rasuulka ilaahay ku tacalluqsanaa ku sugnaadeen qaybana aynu u helno adilo kale iyo shawaahid kaloo inoo xoogaysa aan u helay laakiin xadiidku sidaa uu ku dhanyahay min awali ila aakhiri xadiida daciifa weeye waayo sanadka sufyaan ibnu wakiic hore sidan u soo aragnay marar horena wuu inagu soo celceliyey imaamkii jaliilka ahaa ee wakiic ibnu jaraaxna waa dhalay waa nin culimmadii ka mid buu ahaa waqtigiisii riwaayo badanna waa lahaa oo isagu riwaayo badan buu lahaa laakiin sidaan soo sheegnay horeba u soo sheegnay isagoo dee axaadiis badane ay u qornaayeen ayaa nin waraaqiisa ahaayoo ninkii wuxuu qori jiray ahaabay dhibi kagaba timiyo axaadiis aan kuwiisii ahayn buu axaadiisiisii ku dhex daray waana looga digay oo loo sheego haddana isagii tii dee adigu wixii wax kamay bedelin axaadiis aan kuwiisii uu riwaayada u lahaayo kuwiiba ahaydoo taasi waxay keentay axaadiisiisii si guud in loo daciifiyo jaanibkaas laguma daciifiyo looga tago bal markaa waa kaa sufyaan ibnu wakiic jumaal ibnu cumayrna waa nin kitaabkan aynu hayno uune shamaa'il mooye kutubtan kale ee ummuhaadka ama usuusha lixda ah xataa tirmidi jaamiciisa kuma sugna oo jaamiciisii dee kuma sugna ee kitaabkanunbuu wax kaga wariya waana nin daciif oo raafido kaba mid ah baltaas arrinta kale jirtaana can rajulin min bani tamiim de waa nin isaguna bal abihaale waladkiisii ah laba yidhaahee majhuula oo inaan dee aqoon saasa loo lahayn oo bal cilooyinkaas baa xadiidka ku sugan xadiidkuna kollay weliba labada ninoo horena aad bay xadiidkii dee dariiqooda ugu daciifayaaba bal taasi waye waa xadiidka umuurahana waa wax xukumoo inoogu sugani ma jirto rasuulka ilaahay sidaasuu ekaayay sidaasuu dadka kulaba dhaqmayay qaybo ka mida markaan fiqaraadka qaarkoodna dee axaadiid kaleo inooda shaahid inooga noqonaysoon kaba qaadanayna way jiraysaaye bal xadiidku taa wey ama abihaana zawji khadiija waxa ay ta khadiija bintu khuwaylida siaan wada ognahay rasuulka ilaahay iyadoo loo dee waxa weeyaan markaa dee inan ah muu guursan way kaba weyneedo ilaa shan iyo toban sanood bay kaba weyneed laba ninoo hore ayaa ugu horeeyo ninkan reer qaniim kaba mid yahay oy u dhashay laba ama ay uba dhashay kollay midna hindi lama odhanayo waa kan hindi ibnu abi hara magacan hindina dee dumar iyo ragbo waa magaca iyaga waqtiyadoodii la bixi jireenoo xataa idan kale oo bal matala malaa nin isaguna reer bani maqsuuma ninkii ugaba dambeeyey ahaa abuhaalo khadiija ay u dhashay waxay soo naqliyeen in hinde la odhanayay oo markaa rag iyo dumarba ay la bixi jireen labada walaalaha labada magacba kuba kulmayo magacyo saasa magacan iyo jaariya waa tanoo dadda xataa saxaabadii kala mida magacyadoodu jaariya ama nasabkooda ay kuba jirtaa waana rag bay ahayd dee dumarna waaba la yidhaa markaa bal taasi way jirtaayo magacyo laguma kulmo mal hadee innaga mandiqadeena waxyaalo saas ku dhow layska heli karo waxa weeyaan taas buu ahaayo markii dambena nin kale oo reer bani maqsuuma ugaba dambeeyey isagana inan u dhashay dee markii uu rasuulku guursadayna dee iyada horteedna rasuulku cid ma guursan intii ay joog wada joogeenna lama guursan cid kale mama guursan ilaahay kaba dhimanayso dee awlaadiisa waxaan ibraahim ahayn iyada uba dhashay ee bal haddaba taas wey xaggan uu xasan leeyahay artigayna dee hooyadii faatima bintu rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam ayay xagga hooyo ka walaal ahaayeenoo khadiijaa wada dhashay khadiijaa wada dhashay isagoo nin reer bani tamiim ah oo abuhaalahasaa dhalay waana dee saxaabi baa markaa rabaa intii rasuulkii ilaahay kaba mid ah ee laakiin hooyadii faadima ay xagga hooyo ka walaalaayo saasoo abtigii weeye wuxuu ihi bal markaa qolto xadiidka xaaladiisa waan ogaanay sifli iyo sifee qaybtii horena kitaabka waa ta aan leenayba waa casharkii hore labaad xadiisadii nooguba horreeya ma xadiidka raqamka toddobaadba oo xadiid markaa dheer sifli iyo sifee mandiqa rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay hadalkiisii bal ii tilmaan oo ii sifee baan ku idhi hindu ibnu abi haala kolleyna waxaana jirta saxaabada rasuulka raggi akaabirtooda ah dee rasuulkii ilaahay haybaday kaba haybeysan iyotaa way kuba adkay isha inay kaba buuxsadaan oo in badan may sifay jirin ee dadkii iyagu yaryaraaya saxaabada ahaa bay ahaayeen kuwa inoo soo naqliyeen rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh suu ekaayo sifadiisiyo taase akaabirtu dee haybadii ay kaba haybeysanayeen malaa dee kuba adkay inay rasuulka ilaahay isha kaba buuxsadaan aad uba eegaanba taas baaba malaa yaraysay inay inoo soo sifeeyaan haddaba wuxuu yidhi ii sifee rasuulka ilaahay hadalkii qaala wuxuu yidhi bal waana dee sanadkana xaaladiisa waan soo ogaanee kaana rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa mutawaasil alaxzaani murugadiisu mid ay xidhiidhsan tahay kolle xusniga halkani bal xadiidku inooba sugna sida aan leenahay waxaana dee inooba sugan rasuulkii ilaahay inuu ahaa dee waxa weeyaan kaana daa'ima albishri daxuuka sinniba farxadiisiiyo ruuxa kasta oo laba kulma weji furfuran ku qaabilayay markaa faraxsan oo dee taas ma ahaa tawasulkiisii badnaada waa inoo soo socdaaye laakiin bal haddii uu sugnaado kollay ibnulqayim oo kale iyo isagoo umuuraha kale eegaya xadiidkana dacfigiisii eegayay leeyihinba dee rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu calayh xag adduunye iyo umuurahaasna isaga may hami gelinayn oo wuxuu ka murugoodaa may jirin dembigiisii hore iyo kii dambana waa loo dhaafo xaggaasna xusni ugama yimaadaa may jirin gaaladii iyo waxyaalahaasna ilaahay baaba yidhi dee waxa weeye in waxba in dee markaa uba diidayba ama dee inuu naftiisii kuba halaago iyo ka murugadooda iyo umuurahoodaas oo kale markaa wax keena murugadiisa badanba ma jirtee laakiin bal haddii imika inooma sugno horte haddii kale laakiin dee kolay tawiilkaya ama shuraxda kale kuma fasireen wuxuu noqonaya in rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh dad oo dhan rabbi isaga uu yaqaanay oo had iyo goor dee macrifadu kolba heerkay joogto ayaa waxa weeyaan ayaa cabsiduna ay joogtaa oo ruxba ruuxu ilaahay kaba yaqaano kana cabsi badan yahay oo calaa qadri cilmi lmari yacdumu khawfuhu falaa caalimun ilaa wahuwa min allahi khaaifu bal markaa cabsida garashada inama yaksha allah min cibaadi alculamaa bal markaa garashada badan ee ilaahay jamaalkii iyo jalaalkii iyo umuurahaas iyo taas oo kale iyo dee fikirka kollay umuuraha aakhiro waxa weyne isaga dee takliifka ee saaranba ee dee bal matalan ilaahay subxaana watacaala kuna fadilay una dhiibayba taasi umuurahaas balka fikirkooda iyo qalbigiisa umuuraha kaba buuxa iyo istixdaarkan ilaahay subxaana watacaala haybadiisa iyo jalaalkii iyo jalaalkii iyo umuurahaas ayaa waxay keenayaan madee hadiyo goor inshidaal qalbi bay keeni iyo taasoo tan xusniga kaba cabiro bal jaanibkaasun bay noqon baydhaa mutawaasila laxsaanihi daa'ima alfikrati fikradana kolley dee umuuraha aan sheegay baa keenaya fikrada garashadaas iyo cabsida badan keenaysa fikrada badan keeni haddaba fikradiisna ay daa'im tahay laysat lahu raaxa e qalbigiisuba kolo duu taamun shaqal kuba yahay jeed kalena dee hawshan weyn iyo xilkan weyn iyo tabliiqan weyn iyo umuurahan saaran ee ay jiraan oo kale nasasho iyo raaxo iyo taasi isaga umabay sugnaadinba oo raaxo ma lahayn oo ujeedadu waa inshaqaalka ayaa umuuraha sumay waxyaanihii kaba ratimaya kaba mid yihiin sawiila tagti aamuskiisna miduu dheer yahay buu ahaa oo dee rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu xadiidkii saxiixa aha inoogu yidhi man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut ninka ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysanay hadduu hadlayo khayr ha ku hadla haddii kalena ha iskaba aamuso waxaa ugu yidhi dee bal matalan min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacnih marka rasuulka ilaahay dee marka hadal yimaado hadalkiisu dee waaba kaa in huwa ilaa waxyi wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa wuxuu kuma hadlayaaba waa waxyigaas wuxuu kuba hadlayaa waxaya wixii kale ee dee bal umuuraha kale uu dadkaba inagaba ina faray haddii aanay dee bal matalan inaan kaba aamusana dee isagu kaka aamusa ayuu ahaayo aamuskiisu waa badnaa haddii aan maxal kalaam oo dee umuurahaas dee welibana ah diin iyo umuuraheedu ba aan meesha iman dawila sakti laa yatakalamu ma hadlayn fii ayri xaajatin waayo xaaja la-aan ruux iskama hadlay hadalmadi waaba taa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh ina yidhi ruuxa ma ilaahay rumaysan maalinta qiyaamada rumaysani dee bal matalan khayrun mooye wax kale yaanu ku hadlin dee hadduu khayr hadduu hadlayo khayr ha ku hadla haddii kalena iskama aamuso xaaja la-aanu loo hadlaana dee waxay noqonaysaa waa waxyaala hadal dee aan macno lahayn oo ruuxu kuba dhaco oo bal dee waa waxyaalaha uu yidhi min xusni islaam ilmari tarku maa laa yacni haddaba xaaja la-aan uma hadli jirin hadalkiisu waa hadalkaasba dee noocaasba ilaahay sheegay inuanu hawo xaggeed hadalkiisani ahayn wuxuu ku hadlaaba inuu waxyi loo soo waxyooda yahay yaftaxu waanu furanaya oo bilaabanaya alkalaama hadalka wayaftimu waanu ku dhammaynaya bismi illaahi magaca ilaahay oo hadduu hadal bilowdo ama hadal uu ku hadlayo bisimka ah ayuu la iman jiro bismi illaahi baagu odhan jiray de waana adaabtii kalaamka kaga mid oo rasuulka ilaahay taynan kagaba dayano ismiga ilaahayna waa ku khatimi jiray halkan waxa weeyaan marka la eego bilowgu waa sax oo bismi illaahi hadalkii waa lagu bilowdaa waa mata dee meelihii koobnaayee shareecadu ay bidaayadeeda wax kale ka dhigtay mooye sida khudbo ruux matalan khudbo jumco oo kale iyo khudbooyinka dee xamdi baa lagu bilaabaye bisin laguma bilaabo kale aadaankii oo kale iyo umuuraha caynkaasa iyaduna bilowgoodu waa taasuna bisin iyo waxyaala lagu bilaabaya ma jirta bal meelihii dee iyaga shareecadu bidaayo kale ay u yeeshay mooyaane umuuraha kale bisinkii in lalaba yimaadaa waaba shay mashruuca laakiin in lagu khatimo ruuxu markuu hadalkii dhammeeyo bismi illaahi ilaah dee wax markaas macruuf oo lagu camal fala maaha saas daraaddeed culimadii maxay kuma xambeeyeen dee inay waxa weeyaan xamdigan ilaahay laguma xamdiyaya xamdigan laguma xamdiyaya waa magaciisii oo laba xusayo waakhiru dacwana an alxamdu lilahi rabi lcaalamiin ba bal markaa bisinka waxay kaba dhigaan khatmigu inuu noqonayo dee xamdigii iyo waxyaalihii dee bal matalan khatmi u munaasibka ahaa taas wayatakalamu waa hadlaya rasuulka ilaahay bijawaamic alkalim waa kelimaadka kuwooda iyagu macaani aada iyo aada u badan kulansanaya koobsanaya ayuu ku hadlayay iyada taasna waucdiitu jawaamica alkalim rasuulka xadiidkii saxiixa kuba yidhi bal waa waxyaalihii uu rasuulku inoo sheegay ambiyadii hore ilaahay inuu kagaba fadilay a'imadeedna allaha kaba raalli ahaadee waa kuwa dee axaadiis badan oo barhkood intay koobkooban yihiin macaanidoodna aad u badan tahay oo kuwa jawaamiculkalimka barhkood ay dawaawin gaara kuba khaas yeeleen bal matalan taasoy kaba mid tahay arbacuunka nawowi oo kale iyo uu kaba mid yahay axaadiistan uu kulansaya waa axaadiista lagu jawaamiculkalim inay tahay macaanidaan ballaadhan lahayd iyadoo ay jiraan aimo kaloo iyaguna waxyaalo kuwa kaba mido axaadiistaasaba ururiye ay jiraanba haddaba wuxuu ku hadlayay ilaah baana taa kuba fadilay ilaah baana siiyey hadallo yaroo kooban haddana dee sharaxooda iyo tafsiilkooda uu dhici karto inuu dee qaato wax markaas wax dheer iyo mujaladaadba qaato taas baa waxa weeye rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh hadalkiisu ahaa kalaamu kalaamkiisu faslun waa tii aynu soo marnay xadiidkaa saxiixee hore walaakin low kaana yatakalamu bikalaamin bayinin faslin ayaynu xadiidkii caaisho ku soo marnay hadalkiisu markaas tii hore ku fasirayaa faslun macnaa mid soocan oo cad kala soocan oo dee matala ruuxii dhegaysanaya ruuxii maqlayay kelimo kasta sideedii u haleelayo u fahmayo u garanayo u dabdin karo ayuu ahay waa kalaamkaas mafsuulu bacduhu can bacd aan dee sardi iyo isdabagelinaya iyadoo markaa xuruftii qaar iyo kelimaadka qaar ay qarsoomeeno ruuxay saas kaga qarsoomaato taa ma lahayn waa kalaamkaa kala baxsan haddii la idhaha fasl macnaa faasiluna waa macnihii hore soo maray wabatadoo laa fuduula walaa taqsiira laa fuduula macnaa wax dee fuduul ah xashwi ah dheeraad ah oo intii loo baahnaa kalaamku uu ka siyaadsan yahay walaa taqsiira iyo gaabni ama gaboodfalo ujeedadu intii loo baahnaa uu ka gaaban yahay midnama jirin macnaa kalaamkiisu calaa qadri lxaaja u ahaa kalaamku dee waabatada oo qaybaha balaaqada ay kuma dareen iijaadka khaasatan meeshii uma baahnayd oo kale marka hadalkiisu kolba wixii loo jeeday wixii uu doonayay ee wax ka dheer oo la yidhaaha inta waa laga maarmi kari lahaa kelimaadka looma baahnayn taasi hadalkiisa kumay jirin fuduulgii weeye tafsiirna ma jirinoo wixii muraadkii hadal wada cadaynaya oo dee waxa weeyaan wixii laama lahaaye ujeedaha ama uu doonaya uu caddeeyo ka gaaban oo u yar baahan marka dambe takmilo iyo tatimo hadalkiisu taa ma lahayn ee waa hadal ah intii kolba loo baahnaa iyo wixii loo jeeday qadarkeeda aan xafi iyo dheeraad kuma sugnayn aan ahayna mid dee muraadkii iyo dadkii lalahaa aan wada dhammaynayn oon wada oofinayn aan lahayn taas buu ahaa laa fuduula walaa taqsiira laysa ma ahayn biljaafi waa mid engegan qallafsan dabeeco adag taa rasuulka ilaahay mada ahayn oo walow kunta fadlan haliida alqalbi la fadlu min xawlik oo bal matalan rasuulka ilaahay kaa dabeecada xun qallafsan adag ee naxariista lahayn ee qallafsan ma ahayn walaa bilmahiini mid mustaxqara markaa la ihaaneysoo la xaqiro ma ahayne bal ilaahay wuxuu huwiye isagoo ah sayid almutawaadiciin isagu kaa tawaaducayay ahaa ayaa haddana ilaahay haybo iyo huwiyey waayo markaas haybe ayuu huwiyey ciddii isha kuma dhufo taasana hore xadiis baan kuma soo mar aan filaya xadiis man ra'aahu badiihatan haaba ruuxa marka ugu horeeya dee isha kuma dhuftay arkee si mufaajaa ula arka waxaanu garanaynu baba qabsanayo waa ka haybaysanayay haddaba taas waxaanan soo marnayba haweenaydee rasuulka ilaahay bal isagoo keefiyo ama fadhigiisii baan kusoo marray u fadhiistay intay aragtay aya araggii rasuulka ayay kurbatay gariirtoo lagu yidhi rasuulka ilaahay urcidat ilmiskiina oo rasuulku yidhi haweeney caleykiba bal matalan taasoo haweenaydii qaylaa bitumahrama aynu soo marray iyadoo rasuulka ilaahay keefiyo ninkii u fadhiisanayay noo sifaystay haddaba muu ahayn kaa mustaxma markaa kaas ma ahayn ee ku isagu haybo oo cid kasta oo xataa jabaabiradii iyo kuwa isa weynaa iyo kuwii bal ciddii la kulantay iyo ciddii aragtaaba ay kaba haybaysanaysa ayuu ahaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh waa markan mahiin aan xarakeeyo miimta fadxiyo walow ayitama walaa bilmuhiini haddii dee muhiin aan idhaahno oo ismi faacil uu noqdo min ahana yuhiinu oo dee ahana ismigeedii faacil wuxuu noqonaya marka laysa biljaafi aadna manaasib baabuu noqon mid qallafsan dariico adag oo taasba mu ahayn oo ilaahay baaba yidhi dee walow kunta fadlan qaliida alqalbi lafadlu min xawlik walaa bilmuhiini ay bilmuhiini asxaabahu dhe markaa mid isagu ihaanaysta asxaabtiisa xaqiro oo yaraysta bal dee mid weyneeya sharfa oo ruux kastaba karaameeya maamuuso ayuu ahaa rasuulka ilaahay bay noqon haddii aan muhiim aan idhaahno isma faacil akrina waanay xarakaysantay bacda shuraaxna way ishaareen macnaha yucadimu waa weynaynayay annicmata nicmada oo dee nicmada ilaahay subxaana watacaala uu inoogu nicmeeyey horta dee waxaan koobi karno maba bal ilaahay baa yidhi wain tacuduu nicmata laa ilaa tuxsuuha markaa teeda yarna marka la eego ilaahay subxaana watacaala mucimkaa waa mid weyno haddaba nicmadu haba yaraato waindaqad haba yaraata ee waa weynaynayey oo weynaynta uu weynaynaya dee shukri ilaahay uguma shukriyo ti ilaahay ugu xamdiyo waa weynayn taasi waa qowlkiiba iyadoo bal matalan dee daacadii ilaahay iyo wixii bal matalan oo nicmadii shukrigaaba idhaahaanba ama dee waa marka la eego waa iyadoo dee nicmadan aan macsiya loola kaalmaysan iyadoo ilaahay subxaana watacaala daacadii aad uga kaalmaysata ama dee wixii aad bal wixii loola abuuray haddaad cidha ku shukriyaysood gacmo ku shukriyaysood jidhkaa kuba shukriyaysa wixii dee inaad ilaahay kuga caabudood u daacaysato bal haddaba nicmadii hadday tahay qowl ahaan iyo hadday ficil iyo daaco iyo baltaa shukrigaa isaguna ficligaaba ay tahay waa weynaynayo shukrigeedii buu laba imanayay haba yaraateen laa yadumu ma ceebaynahayn shay-an shay minha iyada kaba mid ah oo nicamtii wax iyada kaba mid ah yari ha noqotiyo quurtii haba noqotee muu ceebaynahayn oo wixii dee nicmo ah ee il waa kan waa weynaynayey ilaahayba ugu xamdiyayey taa uguba shukriyayey oo iyada ma yaraysanahaynba amama dee waxweya taas waa weynaynayay wax iyada nicamtaa kaba miduu ceebaynaya ama wax ka sheegayna may jirin hayra laakine annahu rasuulkii ilaahay lam yakun ma ahayn yadumu mid ceebeeya dawaaqa wax la dhadhoomiyo walaa yamdaxu mana ammaani jirinoo macnaa kolley waa hadalkii hore noocisiisa sii bal yarta simada way u noqonaysaa oo bal waxa weeye xadiiska asalkiisa waan soo ogaanay laakiin alfaadihiisii baan la qabaysanaynaaye rasuulka ilaahi waxa adigu dee nicamtaasu ceebaynaya may jirin laakiin muxuu imaka halkan istidaraagahaan culaba yimi dawaabta imaka wowdu mashadna oo dawaaqna kolley macno ismi mafcuulna waa yeelanaya bacnalmaduuqo waa wixii la dhadhaminaye ayuu noqon ee waxa la dhadhamiyaana wixii la cunayey wixii la cabayeyba markaa wax la dhadhamiyo ayuu soo geli waxyaalaha caynkaasa rasuulkii ilaahay wax kamuu sheegi jirin ma ceebayn jirin haddaanu cajabin dee mana ammaani jirin oo ceebayntuna kolley dadka iyagu dee waxawey bal nicmadii aan qadarinayn bay caadadooda tahay ammaanta waxyaala wax la cuniyo wax la caba hadiyo goor laga hadlee laga sheekeeye la ammaanaana waa dadka mustakfiriintee iyagu waxaan aada ugu dadaalaya adduunye de martalan dee kuma dadaalayay iyo waxyaalahaas ama wixii dee calooshooda gelayay un hamligoodu yahay ayay caadadooda iyo dhaqankooda tahay oo bal markaa waxyaalaha caynkaasada ama uu ammaanaya waxyaalaha la cunaya waxaa la cabayaa may jirin dee waaba taasi waa shan almustakfir min addunya alxariis calayha ayay noqon ama hamigiisu uutan yahay dee mana ceebayn jirinoo dee waaba nicmo nicmana wax la ceebeeye ma laha walaa tuqdibhu dunya adduunyadu may carogelin jirin oo ujeedadu walaa maa kaana laha waxa iyada xaggeeda ahaaday oo ujeedadu waa adduunye iyo wax ku tacalluqsan rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh dee hamigiisa iyo fikirkiisa iyo camalkiisuba ma ahayn xag adduunyo bal markaa adduunya may carogelin jiro wax adduunyo ku tacalluqsan iyada calaaqa lale daraaddeed uma cadhoon jirin oo dee dadkaa adduunye hamigoodu yahay iyada ku dadaalayaa taas ay tahay walaa marka markaa tuqdigu dunyana makana laha taas weeye oo umuurahaas adduunyo rasuulka ilaahay isaga waxaweyaan dina ee waxaad uma dan kama geli jirin haddii ay isaga dhaafaan ama waxyaalo sidaas oo kale iyo wax iyada calaaqa lalaya balse isaga wax ku tacalluqsada laakiin arrintu ay adduunyo tahay oo bal matalan ama xadigi iyo dee nasiibkiisa xaggaa soo dhaafay ama cidi dhaafisay oo kale iyo waxyaalahaas ina may hami gelin jirin maadaana cadho gelin jirin fa idaa tucuddiya alxaqu laakiin xaqa marka lagu xadgudbo macnaa idaa tacaddaa shaksun cala alxaq weeye xaqii uu ku xadgudbo shaksi waa wixii xaq ahaa waa umuurtii aakhira waa umuurtii diinad shaksi ku tacadiyo lam yaqum uma qumi jirin liqadaiya cadhadiisaa shay oo shay shay uma qumi jirin xataa yantasila lahu ilaa uu xaqii u nusreeyo ama uu aarsado oo ujeedadu horta rasuulka ilaahay naftiisa siday noo soo socota iyo adduunye iyo umana cadhoon jirin umana aarsan jirin taasoo ma aargudi jirin laakiin hadduu arrintu noqdo wax xaq ilaahay ku tacalluqsan uu noqdo wax diintii kuba tacalluqsan tacadi xaggaa lagu tacadiyayay timaado dee wixii iyada waa u cadhoon jiray taas cid hor joogsan jirtay oo qodobkiisaasde intay hor joogsato hadhow wixii bal maalan iyadoo tacadigi jiro rasuulka ilaahay ay arrinkii ka sarfin jirtayna taasi may jirin ilaa intisaarkaasi dhaco ilaa uu dee wixii nusaankiisii uu kuba soo celiye meeshiisii uu ku soo celiyo faidaa tacudi alxaqu lam yaqum liqadabi shaa xataa yaqtasira lahu walaa yaqdabu linafsihi naftiisa daraaddeed iyo wax isaga la gaadhsiiyey oo isagii ama afxumo kuma timi ama wax kaloo kuma timi iyada taa rasuulka ilaahay uga caban jiray bal waa iska sabri jiray waanu cafiyi jiray oo dee waatan ognahay bal hadaladii dadkii caraabtaha ee jufaada ay kulaba hadleen iyo munaafiqiin iyo waxyaalo haddana rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh iska saamaxay iska cafiyayeyba wey walaa yaqdabu linafsihi walaa yantasiru laha naftiisana uma arsan jirin idaa ashaara hadduu wax ishaarayo ashaara waa ishaari jiray bikafihi waa kafkiisa baabacadiisa iyo kafkiisa oo dhan kullihaa dhammaanteed buu wax ku ishaari jiray kolay dee ishaaradu xadiidkan imanka san idlaaqu kuba yimi oo daahirkiisu wuxuu noqonaya hadduu wax ishaarayo inaanu far oo kale iyo ama aanuu laba farood iyo waxyaale kuba ishaari jirin taas baa daahirkiisu yahay laakiin waxaa dee iyadana bal inoo sugan oo rasuulka ilaahay haba noqoto marka uu khudbaynayo kale ama marka uu tawxiid iyo bal maalan taas tahay ishaaradeed ay tahay inuu far dee ku ishaari jiray taasi waa wax inoo sugan bal markaa waxay arrintu noqonaysaa haddii umuuraha kaba soo qaad meelihii laynoo soo naqliya rasuulku inuu far sida tawxiidkaoo kaliya uu kuba ishaari jiray marka uu jumcada khudbadeedaba jiro xataa waqtiga uu ducaynayo kaloo dee gacmo uu sare u qaadaya markuu mimbarka isagu ku taagan yahay ma jirin ee siduu saxaabi inoo soo naqliya rasuulka ilaahay kama ziyaadin jiray inuu farta taago bal maalan taa kama ziyaadin jiray bal umuuraha markay tahay haa far buu ishaari jiray laakiin markay taas aanay ahayn sa marka uu hadlayo kale iyo markan dadku ay hadlayo waa tan ishaaro gacmeedna waana inoo soo socotaabe bal markaa taasoo kale iyana xaalooyinka ahayn gacantiisa ama kafkiisa ayay ishaaradiisu oo dhan wada ahayd ee far keliya iyo ama umuurahaas iyo taas ishaaradiisu may ahayn waidaa tacajaba hadduu wax la yaabo oo uu markaa laba yaabana allabaha uu gedin jiray fartiisumarkaa gacantiisa oo kafkiisubuu xagga kale u rogi jiray oo macnaa waxa weye de wax la sheegay wax la maqlay hadduu laba yaabo deedna dee waa waxay kuba yaqaaneen isagoona hadal odhan hadal raacinba haddii de ay xagga sare ama kafku dahrigiisu xagga sare xigayna waa isagoo san idhaaha haddii bal matala marka hore gacantu sa ahayna waa isagoo san uba rogo oo adigu ujeedadu iyada unbuu kafka unbuu gedin jiray kolba dee say ahayd sidii xaalad siday markii hore ay ahayd xaalo ka duwan unbuu u bedeli jirayba waidaa tacajaba qallabaha waidaa taxadasa hadduu hadlayo oo uu hadlo ittasala waa xidhiiri jirayoo bal faacilkii ittasala waxaan ka dhiganaynaa taxadasa ismi aan kama fahmayno macnaa waa xadiidkiisaasi ittasala xadiidu weye inay taxadasa hadduu rasuulka ilaahay hadlayo uu hadal kuma jiro ittasala waa xidhiiri jiray xadiidkiisaasi bihaa waa bikafihi oo rasuulka ilaahay gacantiisaas ama khaasatan gacanta midig iyo ayaa markaa uu hadlayo waxa weeyaan buu dhaqdhaqaajin jiray oo hadalkiisa ayaa iyadana ay la xidhiiri jirtay oo ujeedadu waxawey waa ishaaraadka dee dadku markay hadlayaan ama in badanoo dadka kamida marka ay hadlayaan ee hadalkooda ay raaciyaan babal matalan taas oo markaa uu isagu rasuulka ilaahay waramayo hadlayo ittasala macnaa ittasala taxdiiduhu ama taxaduhu taxadudkiisaasi wuxuu la xidhiidhayayba biha ay bikafihi oo waa gacantiisanu ishaari wadaraba waanu dhufanayao malaha awqaada qaarkeed biraaxad iyo waa baabacadiisan alyumna bidig badna ibhaamihi lyusraa waa suulkiisan bidix waa halka dee badnigiisu waa dhexdeed xagga markaas raaxada iyo baabacada xigta oo awqaadeeda bal maalan gacanta midig waa taa ee uu ishaarayaba xadiidka inoogu sugan bal xadiidku hadduu dee nooma sugnaan leedahay marka ishaarada uu ishaarayo hadalkiisan uu markaas la xidhiidhaysay ayaa awqaada qaarkeed baa muxuu leeyahay lafdiga inooguba yimi ayaa baabacadiisan baa wuxuu ku dhufanayay suulkiisan markaa bidix xaggan dee baabacada xigtuusa uguba dhufanaya malaa dee tambiih iyo waxyaalo un waidaa qadiba hadduu cadhoodo axad kaba cadhoodo acrada waa ka jeedsanayay diintiisa ilaahay baaba waacrid can iljaahiliin yidhi bal matalan waa ka jeedsanayay oo waaba isagii hadiiba kaba soqon ruux la hadlaya dee isagii hortaagaba u kaba cadhoodo waa ka jeedsanayay wa ashaaxa ay baalaga fi licraadi weye jeedsigaasna waa ku xeel dheeraanayay jeedsigu markaa dee jeedsi uu isagaa wejigii kaba dadbay way noqon dee waxaa kaloo iyaduna ay noqonaysaa waa isagoo isaga dulqaato oo saa wa acrab can iljaahiliintu macnaa ka jeedsa un maahay waxba hadalkooda ha ka soo qaadin jahligooda wax dee ha kaga abaal marin weeyaanoo ha qaabilin dee ciqaab iyo wax laba mid ah rasuulka ilaahay hadal ma odhan jirin ficilla kuma samayn jirin ee kol haddii qadabkani aanu ahayn dee qadabkaas aynu soo marnay ee ah xaq lagu xadgudbay ama intihaak xurumaadkii ilaahay wax ka dhashay haddii aanu ahayn oo qadabkan kale uu yahay waa kaba jeedsan jira waa shaaxay baalaqa fi licraab waidaa farixa hadduu farxana qadba waa laabi jiray darfahu waa ishiisa iyo ayuu laabi jira ujeedadu hadduu wax uu farax geliyo wixii ama shay inuu farax geliyo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh faraxaasi kuma xambaari jiray khifo ruuxii xarakaad iyo wax ama faraxa tilmaamaya laga dareemo ee bal dee isha ayaa u laabi jiray uun in wax keeno uun isagii in bal matalan sidan dee dadku markay awqaada qaarkeed faraxaan walaa dee isaga barqaabaan oo kolkol ay dee xarakaad badan iyo waxyaala iyo ama laga yimaadaa taa lagu iman jiray inay isha iyo baa laabi jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh jullo daxikii qosolkiisa inta u badanna atabasumu ilka cadayn bayd muusood u muusoodo ujeedadu qosol sawd leh oo dee waxa weeyaan ma afkaba dee waxa weeyaan ilkiisii intoodii badnayd ay muuqanayaan taa qosolkiisa umay badnayn walow ay noo dambaysa baab axaadiista aad arki doono rasuulka ilaahayna meelo marar kala duwan la arkay isagoo aad u qoslay laakiin haddana gaaliban imaka laftiga julliba waa taase waa intiisa badan rasuulka ilaahay daxigiisa waa tabasumo isagu dee aan qosolba ahayne mabaadi daxikuna waa bilowgii ama waa bilowgii daxikuun ama mabaadidiisii taas bay ahayd yaftaru can mitli xabdi lamaam yaftaru macnaa waa yadxaku weeye ama waa furaya afkiisa oo can mitli xabdi lghamaami daruurta xubuubteeda oona waa dee dhagxaantan yaryar ee beledka laydhaaha ee waqtigan amaljawiyo waxaasi qabooyin laba soo dhacda taas wax shabahaya ayuu afkiisa kaba furayay markaa uu qoslayo macnaa waxa weeye anu rasuulka ilaahi markaa uu ilka cadeeyo amase uu qoslo qosol intaa kaba badan afkiisii waxaa dee marka la eego xagga lamacaanka iyo dhalaalka iyo saafinimada ilka aad moodo inay yihiin dee markaa baradkaas ama dhagxaanta yaryar ee roobka laba soo dhacda ay moodo waa xaggii saafinimada iyo bariiqa iyo taasun ayaaba afkiisu kaba furmayey oo waa tan macnaha yadxaqu daxikan xasanan weeye tanna waa ilkiisiiy waxyaalahaas unbay tashbiih u tahay alqamaam waa asaxaab xabulqamaamna baradka la waa tan baradna waa luqada carbeedu un xadiid صحيiحana waa ti bal mala axaadiiii istiftaaxa kaba mide ducaawl istiftaaxna ay kuba timi bal markaa iyo axaadiis kaleba baradku xabulgamaamna isagaa la dhaha waa daruurta xubuubteedii bay markaa noqonaan maxabigiisii macnaa ilka taasoo kale ah ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa uu qoslo muuqanaysay afkiisa isagoo qosolkiisa inta badan ee ahaaba muusoodkaas aan ahaa ee qahqaha iyo ama qosol kaloo caadi iyo aan kuba badnayn laakiin baabkan ayaaban arki doonaayo umuurahaas u qaabsa taasi kalaamkiibuu ahaaye baabu maa jaa fii daxiki rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam wixii ku soo areeray kuba yimi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qosolkiisii ayuu baabkiisii yahay taas bal kolay axaadiid waxooga ayaa inoo iman inteeda badanna waa axaadiid inoo sugan bay tahay waana rasuulkii ilaahay bal daxikiisii kolay dee bal tabasum iyo daxik iyo qahqaha iyo waa alfaado dee marka la eego maraatibta qosolka unoo markan uu ruuxu dee foololka uu muujiyo iyadoo imbisaad weji la jiro taas waa taa tabasum lama yidhaayo barhkood daxikay ama qosolka way kaba saaraan oo san dee sina iyo annaw ay iskuba tahay waa lulada iyo hurdadu oo kale ayay leeyihiin tabasum iyo daxiku waa iskuba yihiin mabaadi unbaa laguma tilmaamay iyo bilowyadii laakiin daxigii ma aha waa dee taan garanayno muusoodka ama ilka cadayntaasun daxiguna waa qosolkaa dee isagu ama ha muuqdeen ilkahan ay ku magacaabaanba waa xigmaan gowsaha kuwa ugu horeeye kusoo xiga amyaabtaba oo kale iyo ilaa idahate markay muuqdaan ama sawd dee dheera sawd ha laba maqlee sawd dheer oo saasoo meel fog laga maqlaya ama jirana waa kuwa daxika la ydhaa qahqahada laakiin waa markuu sawd caaliya ruuxu kuba qoslayo ee dee markaa meel durugsama ama meel ruux ka yar fogi uu maqli karo taas rasuulka ilaahay haddaba umuurihii wixii kabay isa ay noogaba sugnaaday walow ay u badnayd rasuulkii ilaahay dee tabasubkaasi baladaxikna iyo meelihii kale isagoo aad ugu yar xeel dheeraaday ama qosalba- qosol dee aad u qoslay aan ay iyadna inoogaba sugnayd ayaa baabka inooguba imanaya وحول المكان مؤلفك رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرضات عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أنه قال الحديث كالترمذينا كتاب كيسا وقصة صار إمام أحمد ينا إيقنا ويوريا balaa sanadka wax la yar u yar baahan taabasho oo xadiidkana kolley calaqalale darajadiisa waxaa jira ninkan xajaaj uu sheekuna ka cabiray huwa bnu ardaata waxaana huwada wuxuu la yimina waa tan hore usoo sheegnay oo dee dad dabadeed kusoo taxmay markaa hore hadday jiraan aw haddaan dib ugu yar laamoon in yaroon ku yar celiyo imaka tirmidi sheekhan axmed ibnu maniic laydhaabuu xadiidkii ka maqlay iyada marka la eego sheekha magaciisa isagaa sheegay tirsiintiisana waa sheegay riwaayada xadiidka uu warinayay ama sanadahan uu warinayay kuma jiro maqalka uu sheekha ka maqlay mooye isagaa sheekhiisa siduu doona ruuxu u sheegi kara ama magaciisii iyo nasabkiisii ha wada dhameeyo kunyaha ku sheego taasi ina cid kale kama soo naqlinayo laakiin sheekha wixii ka dambeeya waxay ku jiraan wixii uu maqlay oo dee axmed ibnu maniic wixii uu ka maqlay baa magaca la sheegay sanadkii iyo matiguba ay kuma jiraan kol haddii arrinku taa yahay oo riwaayo ayto uu leeyahay tirmidi marka axmed ibnu maniic baa ii waramayo wuxuu yidhi yani hadalku waa wuxuu yidhi waa tan aan qaalo soo geliyay had iyo goor xadathana axmed ibnu maniic qaala xadathana cabaad marka waxay noqonaysaa sheekhiisa wixii uu ka maqlay uun xagga magaca inuu ku gaabsado oo hadduu bal matalan cabaad ibnu alcawaam waa yidhi halkaa xajaaj kol haddii aanu ibnu ardaat odhan isagu isagoo sheekhii le sidaasuu yidhi ma odhan karo sababtu waxa weeyaan waxaanu sheekhi odhan weeyo waxaanu sheekhi odhan buu ka yeedhsiinayaa markaasoo dee been baa soo gelaysa haddaba laakiin bal taasi markaa akhbarad alxajaaj riwaayadu ahayd kolkolbay dee xajaajo kaleba way jiraan ninkii baan la garanayn ku yahay oo marka loo baado haddana in la caddeeyo ayay culimmadu si qaradkii caddayntuna uu yimaado ruuxina aanu sheekhiisii kasoo naqlin waxaanu ma ka maqlin ayay isticmaalaan ama huway isticmaalaan ama yacni bay isticmaalaan oo halkan hore intaaba waan soo aragnay akhbarana alxajaaju marka tirmidiba muxuu leeyahay ama de cid wahuwa ama dee kolkol waxaa dhici kartaba axmed ibnu maniic inuu leeyahay isagoo cabaad iyo dee saa ugaba maqle wahuwa ibnu ardaat xajaajkani nin kale maaha waa ibnu ardaat halkaasoo kale maxaa kaloo la odhan laha yacni ibnu ardaata wuxuu ujeedaa ina ardaat buu ujeedaa taasi waa intaas xagga kale xajaajkani horta waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii waaweynaa ka mid ah waa nin fuqahadii waqtigiisii kaba mid ahaa qaadinaba ahaa laakiin waxyaalaha lagu yaqaanay waxaa kaga mid ahaa inuu badsaday tadliis tadliisku waxa weeya cid aanu ruuxi wax ka maqlin oo dee kii uu ka maqlay buu qarinayaa ka tegayaayo ruuxaanu wax ka maqlin buu can fulaan odhanayaa ruuxa tadliiska lagu yaqaana ama tadliiska dee sameeye lagu ogaadana kolay waxay iska jirta daabid culimmadu ay raacaan xagga riwaayadiisa ay raacaan kalo duusta kale waxa kaloo lagu daciifiya aanu jirin oo de walow dadka qaarkood yaraystay a'imada ahaa arrintooda ay ka dunaan karto laakiin sida guud markaad eegno ruuxu haddii tadliis lagu yaqaano amoogu mudallis yahay waxaa la eegaa cibaarada xadiidka ku warinayo hadduu markaa xadaanii ama akhbaranii yidhah sax waa la aqbalaya laakiin hadduu can fulaan iyo qaala fulaan iyo waxyaalo cibaaraad dee aan sariix ku ahayn inuu maqlay oo ixtimaali kara inaanu maqlin hadiyo goor mudalisiintuna cadi waxaa si adeegsanaya ay timaado dee xadiidkii haddaan dariiq kale loo helin oo aynu ogaanay inuu ka maqlay waa xadiidkii dee kalaan baa kuba imanaya iminkana waxay inoo taalla can simak ibni xarbin baa taalla markaa tadliiskaas ade haddii ay markaa kutubta muxaqiqa haysataan istaadkiisu waa daciif ay kaba cabirayaan koley waxaan leeyahay sidiisa kale xasan alxadiis weeye waana nin faqiiha ayuu ahaa laakiin tadliiskaas ayaa jiro kolkol dee axaadiistiisa haddii aan aynaan loo helin duruq kale cad oo keliya ay taalo oo kale bal kalaamka ku yimaadaa kaasba weeye oo inta badanna xadiiska qorooyinkii wariyay isagu isuguma wada yimaadaan muxuu yihi markaas jaabir ibnu sabro qaala kaana fii saaqi rasuulilaahi sal allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay saaqiisa waxa kuma sugnaa xumuushatun macnaa diqa yari ayaa kuma sugnaa rasuulka ilahay dee kubkiisu ama labadiisa kub may buurbuurnaynoo kuwa hilib badan oo aada u buurkaa buurubuuran may ahayn ee waxaa lagu tilmaamayay iyadoo dee aanay dhowmidaasa mid aada u sii ziyaado leh aanay ahayn diqo xumuushadu waa taasun waa diqa ama riqa kuma sugnayd oo ujeedadu hilib badan oo kubkiisu leeyahay muu jirin rasuulka ilaahay kuba iska dhuuban iska caadiyo dee muctadilo jirkiisa kale marka loo eego ayaa rasuulka ilaahay labadiisa saaq ay ahaayeen maxalushaahidku waa halkan dambe wakaana wuxuu aha rasuulkii ilaahay laa yadxaku mid aan quslin waa haaliban baad leedahay maaha weligiiba ee waa inta badan weeye fi lhaalib ilaa tabasuman ilka cadayn ama muusada u muusoodo u mooye qosolkiisu ma ahayn taas oo xataa iyadoo asxaabtii la joogtay markay wax lasoo qaado ay qoslayaan iyagu hagaag ay u qoslayaan ayaa rasuulkii ilaahay dee aanu kaba siyaadin jirin tabasum oo xadii saxiixa muslim kuma sugnaayo rasuulka ilaahay inuu markaa uu salaada subax ka baxaalkii fadhihi jiray ee cadcadda hagaag uma soo baxdo ayaa riwaayadkiisa qaarkood waxa kuba yimi inay saxaabadii laba fadhiiday kolkol arrintii jaahiliyadii bay soo qaadi jireen waana la fadhiyaa ee waa waxyaalihii kolkol waxyaala dee marka dambe ay isla yaabayeen balse samayn jireen iyo waxyaalahaas oo kaleo bal kolkol bay jaahiliyadii soo qaadi jireen oo ay qosqosli jireen rasuulka ilaahayna tabasum uu muusoodo kama siyaadin jirin dee qisaduna agtiisa bay kaba dhacaysa bal haddaba waxay ahayd laakiin waa qaalib baa leyd axaadiis baa inoo dambaysa isagoo qoslay laa yadxaku ilaa tabasuman fa kuntu waxaan ahaa idaa nadartu ilayhi waan kusoo noqon haddii si kale inay xarakaysan tahay idaa nadartu ilayhi markaan xaggiisa eego qultu mid jidho aha afxalu lcaynayni indhihiisu waa indha kuulan yihiin oo uu indha kuulan yahay ama huwa isagu agxalulcaynayn waa mid labadiisa indhood ay dee uu indha kuushay oo indha kuulan ayaan odhanayay walaysa mana ahayn dee agxala mid dee agxala oo isagu indhihiisa indha kuul soo marsaday walow inu wax ka soo marnay taas ma ahayn arinta labaad ee odhan karaa waa haddii dee barhkiina aydiin taalla fakunta oo dee ay noqoto taa hore waa mutakalim baa kaba dhigayo aniga waxaan saasaan ahaa tanna waaba isagoo dee ruux kastoo khidaab ka suurtagalay in lala hadlo oo ay dhici karta rasuulka ilaahay inuu ag fadhiistay oo uu arkay ayuu sheegaya waxaad ahayd markaas idaa nadarta ilaahay markaad xaggiisa daydo qulta waxaad odhanaysay waa dad markaa ta'dii wada falxidno saddexda oodmood khidaab kaba dhigno afxalu lcaynayni huwa koley tan mubtadi waa qadalayna huwa rasuulka ilahi afxalucaynayn oo ujeedadu marka la eego jufuuntan iyo dee xerraymindhihiisaas iyo intan indhakuusha ay marto ayaa abuur ahaan iyo khilqa ahaan way madoobaayeen aad bay u madoobaayeen oo ruux ahaan dee uma fiirsan ama kolkol dee ayaa waxa dhici ka ralaynaynsu lahaa mala waxaan ka madoobi waa indhakuul uu mursaday manay ahayne waa sawaada ama dee markaas khilqi ah ama abuura bay ahaydoo rasuulka ilaahi markaas salawaatullahi wasalaamu caleyh isagoo soo marnay ashfaartiisa iyo xirribihiisaasi inay badnaayeen aan soo marnay indhihiisana aan soo marnay bal intooda madow iyo inta cad iyo iyadna sifadeeda aynu axaadiis hore aynu kuma soo marnay ayaa wuxuu leeyahy waxaad odhanaysay waa indhakuulan yahay indhakuul buu marsaday arrinkuna taa ma ahayd ee waa wax dee khalqi ah oo abuur ahaanba ahaa walow awqaada qaarkeed rasuulka ilaahi sidaynu soo marnay baab gaaran kuma soo marnay uu isticmaali jiray kuxliga ama takaxulka maxalushaahidku wakaana laa yadxaku ilaa tabaasuma wey xadaثna qtaybة بن سacيidi qal xadaثna بن لhيcة can cubaydاللahi bn الmغيرaةi can cabdاللahi bn الxاariث bni jزءin qala anahu qaal cabdالlah bn xاariث bni jزin horeynu u soo marayo waa nin dee صaxaabiya reer masar ahaa uguna dambeeye saxaabadii rasuulka xagga waxa weeye masar dadkii kuba dhintay ama uguba dambeeyey in ibnulahicana horaan usoo ogaaneen laakiin xadiidka dariiqan dariiq aan ahayn ayaabuu inoogu soo socdaa oo haddii aanu ibnulahica kuba sugnayn oo haddii sanadkan la odhanayo ibnulahica kuba sugan waxa weeyaan cancawaada cadcadeeyeyba sanadka labaadba kuma sugnaa bal isaga xadiidka hore duruqdiisa qaarkood raggii cabaadilada aha mid kaba midoo kaba wariyeyna waa jiraayo xadiidku asalkiisu waa inoo saxiixba weeyeen marka muxuu yidhi maa ra-aytu maan arag axadan axad agtara uga badan tabasuman xagga muusoodka iyo elkacadaynta iyo tabasumka min rasuulilaahi sal allahu caleh wasalam rasuulka ilaahi macnaa aad buu taas u badsan jiray ruux kastoo la kulma weji furfuran faraxsan oo u qoslayo dee taas buu ama u muusoonayo ayuu ku qaabili jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh maa ra-aytu axadan agtara tabasuman min rasuulilaahi sal allahu caleh wasalam xadana axmed bnu khaalid in ilkhalaal qaal xadaana yaxya bn isxaaq asaleyxaaniyo ama silxaaniyo labadaba xadaana laysu bnu sacdin waa imaamkii can yaziid bni abi xabiibin can cabdilaahi bni alxaarisi waa saxaabigii hore waa dariiq labaad oo xadiidkii hore leeya qaala maa kaana daxiku rasuulilaahi sal llahu caley wasalam rasuulkii ilaahay qosolkiisu maayn waa inta badan weeye ilaa tabasuman ilka cadayn ama muusood mooye wax kala mahayna waa qaalibkiisu kole aniga ima taalo laakiin usooyinka ayaan arkay barhkooda ama khaasatan xaashiyada mawaahib lubiya matiga la madbacaysan qaala abu ciisa hada xadiisun qariib min xadiis lays ibn sacd iyaday halkan taalo abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi xadiiskan imakaan haynaa qariib bay weeye marka la eega lays ibnu sacd oo ujeedadu dariiq kaleba waa leeyahay markay lays ibnu sacad noqoto ayaana sanadkaasun lagaga wariyey ama dee ninkaa yaxye iyo unbaa kaba wariyo xadiiskiisi waa la garanaya cid kalena way ka waraysa layt ibnu sacad marka uu yahay ka warinaya ayuu qariib yahay laakiin qaraabadana xadiidka mid keenaysa ee waa kelinimo un tafarudun khaasatan dariiq keliya durub kalena waa leeyahay waana xadiidka sugan baan leenahay oo bal matalan xam tirmidi baaba muxuu kaba cabiraa kitaabkiisa hada xadiidun saxiixun qariib xdثna abu cmاar qal xusayn bn xuraysi qal xadثna wqic qal xadثna اacmaش can اlmcrur bn swayd can abi drin qal anahu qaal wuxuu ihi صxaabiga jliilka abu dr xadiidkan muslimna waa la wadaagsaday sheekha qaala rasuul lahi sal اlahu lيه waslam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi inii anigu la aclamu waxaan ogahay awala man shaksika awala rajuli man ninka ugu horeeyo yadkhulu ljannata anaa waan garanayaa dee waxyigu ku ogaaday ilaah baa ogeysiiyey oo ruuxa ugu horeeya janno gelaya waan ogahay oo waan garanayaa wa akhira rajuli ninka ugu dambeeya oo yakhruju min annaar naarta ka soo baxaya dee waa dadkii iyagu aan ahayn asxaabta naartee ku daa'imaya dadkii aan gaalada ahayn ee muwaxidiinta ahaa weeye waa ruux muwaxida oo naar gala ka ugu dambeeya ka soo baxa waana ka ugu dambeeya janno galuu noqona balkaasna waan ogahay oo isagii waaba kan inoo soo adigu bal matalan kaasna waan garanaya waa ninka ugu dambeeye naar laga soo saaro hadde waa nin dee kolley jannada ama naarta dad muwaxidiin oo badani way gelayaan waxay u gelayaan in dunuubtii ay sameeyeen lagaga dahiro ayay u gelayaan ee naarta dadka u ehelka ah ee ku daa'imaya ma aha bal xadiis baana dee saxiixa muslim iyo inoogu sugan baa wuxuu inooguba yimi dadka caynkaase u galay tadhiir naartu ee dee waxa weeyaan u galay ama macaastood iyo wixii ay la yimaadeen waayo dad baa kaba mida dee iimaan kooban oo laga helay mooye wax kaloy lahaayeenna aanu jirinba in dee waxa weyaan iyagu markaa ay gubtaane hore dabadeed ay dhimanayaan oona dareen dambe yeelanahayn marka dambena waa taa inta lasoo nooleeyo laga saarayo kuwan ilaahay yidhi laa yamuutu fiiha walaa yaxya waa kuwa iyagu ehlunaarka dhabta ahaa waa kuwa ku daa'imaya ee iyagu markaa kuwa kufaartaa weeye bal haddaba ka ugu dambeeye dadkaas kaba mida hayaan waxweyaan garanayaaba riwaayadka qaarkood laakiin riwaayo aad u daciifana weeye wax kasoo qaad iyo ictibaar saasa maba lahaa kale jaamicsameerka suyuudiyana way kuma sugan tahay inay yidhaahaan ninkaas waxaa lagu magacaabaa ee waxa weeyaan oo ninkaas oo juhayna ama la yidhaahaayo markaas ay hanjado odhanayaanba dee waxa weeye isagiina la weydiin bal cidinaar inay kuma hadhay la odhanayaba cinda juhaynat alkhabar biyaqiin walow dee hadalku masal iska carbeed oo ahaa nin juhayna la odhanayo kolkol dee ay taas iyo malaamin markaas iyo waxyaalo in ay dee kollay kutubta abtaashii ay soo dhigtaan laakiin bal laftigaas ninkaa magacaasaa la yidhaha wax inoo sugan ma aha yu'ta birajuli kani waxa suurtagala dee nin imaka hadal uu bilaabmay oo uu rasuulka ilaahay aan kaaba ahayn inuu yahay ee nin kaleba uu yahay inuu isaga yahayna waa suurtagal oo ninkiiba waxa ayaa la keenaya lala imanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fa yuqaalu waxaa la odhanaya dee ilaahay baa xaggiisii kama odhan icruduu calayhi malaa'igtii baa lagu odhan waxa u bandhigta sigaara dunuubihi dunuubtiisa kuwoodii yaryaraa oo markaa tukabau canhu kibaaruha waxa laga qarinaya tukabau watukabau yuqaalu diibaan kuba cadfaynaa si dee aanay nooga noqon icrudu haddaan ku cadfilay dee khabar iyo insha la isku cadfay aanu noqon fa yuqaalu waxaa la odhan icruduu calayhi sigaara dunuubi bal dunuubta ku yaryaraa ee uu sameeyey tusa u kashfiyo waa dembigiisi dee mana diidi karo waa qiranayaaye kuwaa tusa tukabau wa tukabau waana laga qarinayaayo canhu xaggiisa markaa kibaaru addunuubta kuwoodii waaweynaa waa lagaba qarinaya fa yuqaalu lahu waxa lagu odhan waa kan cardigiiya camirta waxaad samaysay yowma kada maalintii caynkaa tahayd yowmkii baa loo sheegi iyo waqtigii iyo meeshii baa loo sheegi kada wakada waxaa iyo waxaa waxaa iyo waxaasaa samaysay wahuwa isaguna yuqiru waa qiranaya laa yunkiru ma inkirayo oo isaguba markaa loo bandhigaye la yidhaah waxaasi waana dunuubtii yaryarayd isaga waa arkaa kuwii waaweynaa uu sameeye meeshaa weli lama tusin isaga waa qiranaya mana inkirayo walxalwa isagu mushfiqun uu ka cabsanayo min kibaariha ee ku yaryaraa weeye waa qiranaya wuxuu kama cabsanaya dawluu sameeye waa ogyahay dunuubtii waaweynayd mushfiqunna waa macnaa khaaisun min kibaariha ficilkan dee ashfaqa dee waa ismigiisiiye markay ama dee min ay kaba dambaysanaya inta badan dee khawfka iyo cabsi baa laguma fasira haddii dee ashfaqo oo kale ama dee tulaadkiisiiba dhaho calaa lagu gudbiyo oo calaada wuxuu ku gudbayaa ay tahayna naxariisiyabuu noqodaay oo dee tan markaas oo dee waxa wey ashfaqa calayhi macnaa waa u naxariistay weeye waa u naxayba wahuwa mashfuqu min kibaariha fa yuqaalu waxaa la odhan ila xaggii acduhu siiya makaana kulli sayi'atin waa xumaan kastuu sameeyey dee kolley ninkani xumaan waa sameeyey nuub yaryar iyo kuwo waaweyn baa lahaa kolley dee khayr kaloo badanna waa lahaayo ama toobad nasuuxuu toobad keenay ama waxyaalo kale ayaaba jiray markaasaa waxaa la odhanayaa acduhu siiya makaana kulli sayiatin xumaan kastuu sameeyey meesheeda camilaha uu sameeyey xasanatan sayi-aadkiisii xasanaad lagu bedela oo dee waxa weyaan sidii suuratulfurqaan ma dhacday kuwa iyagu dunuubtoodii kama toobad keen sayi-aadkoodiina xasanaad looguma bedelayo markaa waag intii hore waa cabsanayay kuwii waaweynaabuu kama cabsanayo waxa loo bandhiga wixii yaryaraa markii adigoo cabsidaasi ay kama hadhee la yidhi sayi-aadkiiba xasanaad ugu bedela ayaa markaa fa yaquul wuxuu odhan ina lii dunuuban waxa adiga ii sugnaaday dembiyo ma urahaha ma arahaha halkan aan ku arkin oo dunuub kalaan lahaaba meesha aan igama muuqan oo ku arkin dee taa laba sad xasanaad loogu bedelo rabbi waa ka wada dhaafay maxalu shaahidku waa tan waa dee taasi fadliga ilaahay iyo naxariista ilaahay inuu noo naxariisanayo oo dee bal dembigeenaa badan samaynayna rabbi fadligiisa inooguma dhaafaye qaala abu darin baa wuxuu yidhi rasuulka ilahi markuu xadiidkaa sheegay falaqad ra'aytu waxaan arkay rasuulallahi sal allahu calay wasalam rasuulka ilaahi oo daxika qoslay maxalushaadku inta weeye uu qoslay maca tabasuma xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduh gowsameedyadiisa ay muuqdeen nawaajid waa jamcu naajid kolley dee waxyaalahay ku fasiraan waxaa ka mida naajidka ee waa aqsa adraaf waa gowsameedyada oo ay barhkooda kaba cabiraan dirsul xulubba ama dirsul buluq ay kaba cabiraan dee magacyadiisa ayay kaba mid tahay ay leeyihin ee ruuxu mar uu qaan gaadhay roonaaday unba ilkaha uma soo baxaan inta hore uma soo baxaan waxaa kaloo dee waajida ay barkood kuma fasireen adyaabta waa micyihiisiibaa muuqday waxaa kaloo lagu fasiray gowsaha kuwan ay dawarxigta idhaah waa afarta usoo horeysay gowsaraadada ee micyaa kuma soo xigo marka la qoslayo muuqda bal intaba lagu fasiriye macnuhu waxa weeyaan tabasum wax ka siyaadsan ayaa rasuulku qoslo aad buu uba qoslay ee arrintan ninka faraxiisan iyo umuuraha iyo fadliga ilaahay iyo bal taas baabay ahaydba markaa bal maxay inoo noqonaysaa axaadiistii horena aan kusoo aragnay rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayh inuu qosalkiisu tabasum ahaa mataashe ay uba badnayd ay ahayd aan kuma soo maray waxa weeye meelo adugu koobanaynu badhkood arki doono kole waxaan filaya nin waaas adigu raggii de xoogaad u hadda muutay malaa sudameeya sunnadaba in ka badanba oo nimanka gumaariyiinta walaalaha mid ka mida ayaaba axaadiistan dee ay daxikan rasuulka ilaahay ay muuqatay nawaajidiisa shariifadii ayaabu gaar ahaan u ururiyey kitaab gaara uu kuma ururiyey oo dee la madbaceeyey bal matalan markay mawaadin ama tacajub iyo la yaab timaade rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu qoslay taas qasalkuna markaa xadiis baa wuxuu kuba yimi kolay tirmidiya ay wariyeenba oo isagu ahaaba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laa tuksiru daxika faina kasrata daxiki tamiyat lqalba inaan qosalka habadinina oo had iyo goor qosalkii habadsanina qosalkaa badan qafluu tilmaamaya qalbigii ayuu dilayaaba bal xadiidka sanadkiisa dacfi baa kuma sugan inqidaaciyo waxyaalahaba jira ee laakiin taasi waabay jirtaa waxa weeye laakiin ruuxii haddaanay caado iyo badsiba ahayn rasuulka ilaahay marar baa la arkay meelo tacajubna way ahayd dee umuuraha qosolka caadiyaasee dee aan awqaada qaarkeed dhace wuxuu ruuxu ka caado yeesheen horta dee muruucadii iyo sharaftii iyo taas wax mid dhaawacaya maba aha rasuulka ilaahay markaan eegnaynu isu wada geysanay axwaashiisana dee xaalkiisa u badan ee uu laasimay horta waxay tabasum bay ahayd awqaada qaarkeedna oo meelo kala duwan ahaydna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qosol way ka dhaceen oo taan leena ruuxu marka aanu taas xadiidkaasi keenaya aanu badsan caadahan iyo goor uu lama yimaado qahqahadiisu ay badnaato aanu ahayne dee wax awqaada qaarkeed iyo wax keenay ay tahay wax dee muruucadii ruuxa wax yeelaya oo bal matalan la odhan karo ama dee waa ruuxan ruux kaafila oo wixii dee loo abuurayba kaba kaafila ma ah noqonayso rasuulka ilahi baa tan marra ay kaba dhaceen falaqad ra'aytu rasuul allahi sala allahu عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير هم لو إن بوسائل بيان يا قيس يقول إن كان سكرك قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا ما حجاب جرير بن عبد الله بالي حديث عشر كي حلي لو بد بيا ولما حديث مرفوع عن مو أهي وانا ضعيف صانري موقوف نو هايو إن عمر بن كبتاغنا إيا جرير أونه وانكي جرير كاينو صلى مرني هذا كي نو dambeeye casharkii xalay ayaa wuxuu ihi ima xijaabin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh islaamtu laga bilaabo waqtigan islaamay oo ujeedadu adigoo u imi oo rasuulka ilaahay uba imi oo ama dee isagoo mashquula uu xijaabay uu yihi waqti kala soo noqoyo taasi may jirina markastoodau imaado rasuulka ilaahay uu ii fasaxayey uu ii idmayay inaan soo galo dee waqtiyadii rasuulka ilaahay loo iman jirayna waqtiyo kol aan looba imanahayn oo dee awqaadaha qaarkeedaaba jiraysa habeenkii iyo waqtiyada dambe mundu aslamtu walaa ra'aani maxalushaadku ima arag rasuulka ilaahay ilaa uu arkay daxika fii wajhi weeye macnaa waa ii qosliyey weeye rasuulka ilahay weliba daxik buu kama cabiray laakiin riwaayada dambaa tabasum ah oo mar alla marka aan la kulmaba weji faraxsan furfuran oo uu rasuulka ilaahayna muusanayo kacadaynaya igu qaabilayay sida ay caadadiisuma ahayd waaba tan riwaayo kaleo xadiidku leeyahay daxikada tadambaan kuma fasiranaynaa xadaana axmed ibnu manicin qaala xadaana mucaawiyat bnu camrin qaala xadaana zaa'idatu sanadkii hore waa intii eg intii hore way wada socdaane halkii zaaida bayaan ibnu bishrin ilaxmasi uu zaaida xadiidka kaba warinayay oo nin iqa ahaa ayaa maxaa soo bedelay ismaaciil ibn abi khaalid oo isna nin iqa ah isuna reer weye waa reer wada axmasun qays iyo ismaaciil iyo jariil iyo bayaane عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبصم وإن صوني أن إلا قوم كيسا ملح دون نوقها يا بل وحويا تاس رسولك إلى إيدا وترحيب تسيبود هذا يتيتي لغم يقامي حدثنا هناد بن الصري قال حدثنا أبو معاوية بل حديث كان قدرية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلمانية عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا waa xadiiث صaحيixa raggana hanaad iyo abu mucaawiya oo maxamed ibnu khaazim la ydhaaho magaciisa oo kolley caadi ma aha in ragga kale oo dhan xaazim weeye khaazim isagaana dee kolley saxiixayn oo kale iyo bal kitaabkan tirmidiya nooguma sugan wax khaazim laydhaaho abu mucaawiya nin dhala buu ahaayo oo xaafidna ah marka la eego calibna aha bal marka la eego acmash axaadiistiisana ragga aad u idqaarka badan ee aad u suga u dabiyey buu kaba mid ahaa maxamed ibnu marka abu mucaawiya maxamed ibnu khaazim can alacmash sulaymaan ibnu mehraan baa laydhaha waa saqarta anas yabuu arkay riwaayadaasa xataa ma laho saxaabigu toos ugama wariye laakiin anas waa arkay oo acmash sulaymaan ibnu mehraan waa isna wanin xufadii waqtigiisii ibraahimkuna waa imaamkii shairka ibraahim ibnu yaziid ee ibraahim ibnu khaalid ku shuruuray ee faqiiha cabidatu salmaanna waa nin taabici oo weyn oo cabidatu bnu camr ibnu salmaani cayntuna way fatixsantao cabidata weeye cubayda lama aqriayo can cabdillaahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi innii anugu la acrifu waan garanayaa aakhira ahli naari ahlunaarka ka ugu dambeeya khuruujan bixid mina naari uu kaba baxo waa dadkii muwaxidiinka ugu dambeeya oo markuu muddo ku jiro isagoo gubtay bal maalan dee waxa weeyaan laga soo saarayo jannadii haddana ilaahay gelinayo taas dee kuwa ka horreeyo badanoo ka baxayna aad u badan baaba jira bal dee xadiidka saxiixa maxaa inooguma yimi kuwa inay dee dadka badan ee naar intay galeen laga soo saaree jannada yimi marka hore marka dambe ilaahay ka kaxaynaya magaciya inay hamjadu odhan doonaan aljahanam waa nimankii reer jahanama waa xadiidka saxiixa oo saxiixa inooguma sugan ayaa waxaa loo odhan waa nimankii reer jahanamay odhanoo marka dambe ilaahay magacaasa kama kaxaynaya oo kale arbacu taqaw raxmaan markaasaa deed haddaba ka ugu dambeeya waa rajulun haddaba huwa rajulu nin weeye yakhruju baxaya minhaa naarta ka soo baxaya acaadana allahu minhaa zaxfan isagoo dabada ku siqayo weeye waa markaa dabada intuu dhulka dhigo dabada uu kuma siqayo ama xabwan marka la ydhaa xabwan waa gurguuradka uu ruuxu gurguuradayo kale zaxfana waa dabada isagoo kuma siqaya ayuu soo bixi fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhan markuu dee ka soo fogaada iyadiyo jannadii yimaado indaliq tan oo fadkhul ljannata jannada gal qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi fayadhabu waa tegayaa liyadkhula si uu galo jannadii fayajidu wuxuu helayaa annaasa dadkii oo qad akhaduu dee waatay lama ahayd qad akhaduu qaatay degay almanaasila meelihii dee guryihii iyo wixii iyo oo dhul lagu kala tegay ayaa dee isagii ay la noqonaysaa inuu yaho dadka ay degeen fayarjicu wuu soo noqonayaa fayaquulu wuxuu odhan yaa rabbi qad akhada annaasu lmanaasila oo dee sidii caadada ahayd haddii dee meel la soo dego ama dee adduunyadiibuu kaba fikirayaae dadka ay uga wada horreeya ninkasaa meel qabsado ruuxii ka dambeeyey dee inuu cid la dega mooye waxa dhici karta inaanu meelba kama helin tiibuu isagu kaba fikiraya diiqi adduunyo cidhiidhigii adduunyo mana oga saacada aakhira iyo saacada janno markaasoo le dadku waa guryihii iyo meelihii iyo qusuurtii waa la wada degay meeliba iima banaana fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanaya atadkuru ma waxaad xusuusanaysaa azamaana zamankii alladii zamankaasoo kunta fiihi aad kuma sugnayd zamankii waa adduunyadii markaad adduunyo joogtay iyo meeshii aad joogtay ee cidhiidhiga ahayd ee haddii dee meel ruuxii looga soo horeeyo dadkii degay ay ka buuxsanto ruux kaloo yimi aanu meelba kama helayn matibaad adiga ay suuraysanaysaa imaka taas baad tasawuraysaa weye oad xusuusana marsaasay kula tahay fayaquulu nacam fayuqaalu lahu waxaa lagu odhan tamana bal adigu idi diilo suurayso wax adigu wax alla waxa boodo qalbigaaga ku qabso oo wax alla wax kasoo jeceshay iyo wax alla waxa fikirkaa iyo tasawurkaagu gaadhayo adigu idi diilo waa lagu siinayaa qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay fayatamana markaasuu ididiilan waxyaalo dee qalbigiisa wixii ku soo dhaco dhow ayuu suuraysanayaa fayuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa faina laka adiga waxaa kuu sugnaaday alladii ki tamanayta waxaad ku tamaniday oo dhan dee isagu waxa weeyaan adduunyo iyo wax le kumama tamaneeye kolley waxoogaa iyo malaa markaa wuxuu u baahan yahi meel uu galo iyo meel uu dego un waxaad ku tamaniday oo dhan waa kuu sugnaatay iyo waa casharata adcaafi dunya adduunyada adcaabteed oo toban oo ujeedadu waa toban laab adduunyada waad leedahayba intay adduunya leekayd way isagii ma suuraysanayo watan arrinka baade malaa maskaxdiis iyo fikirkiis iyo wixiiba garashadiisiiba qaadanayo sida ninkii xadiiskii dee kuma yimi inuu nin dee intuu raaxiladiisa ay saarnayd wixii uu meel bahgooyi a labadegaana kaga dhaa ku dhaafi kari lahaa saha iyo waxaa gaadiidkii intay kaba luntay ka quustee markii dambana helay ee yidhi allahu intuu isjidhidha allahuma anta rabbii wa ana cabdi marka wa ana cabdik kala bedelay taasoo kale malaa sidoo kale kuma dhacayso laakiin si kale oo fayaquul wuxuu odhan atasharu bi miyaad igu dheeldheelaysaa waatalmaliku maaduu ilaahay boqorkaaya ayaad ilaahay igu ciyaaraysaad igu dheeldheelaysaa dee taasna laahi waa hadalkii oo wixiibaa dee wuxuu waad u suuraysanayn waxaan u leeyahy malaa waxaa wax dhici karaba ma aha qaala wuxuu yidhi saxaabigii xadiidka inoo warinaya ibnu mascuud laqad ra'aytu waxaan arkay rasuulallahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay oo daxika faslay halkan weeye maxalu shaahidku xataa badat nawaajidu ilaa ay gowsasigiisii dambe ama ilkihiisa dambe ay muuqdeen xadiidkii hore ayuu bulaamidiya ka horeeyey welibana axaadiid kale ay inoo socoto laba xadiis oo kaloo yar dhaadheerna waa inoo socdaan oo noocan ay inoogaba sugayin wallahu subxaana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha